In ka badan toban iyo sideed dhalinyaro ayaa fursado shaqo ka helay shirkadda dhar tolista ee Aamin Taylor oo ay magaalada Beledweyne ka hirgeliyeen dhalinyaro iskaashaday. Dhalinyarada shaqo abuurka loo sameeyay ayaa ahaa kuwo muddo wax baranaya balse waaya shaqo ay noloshooda ku dabaraan. Zakariya Daahir Cabdiweli oo ka mid ah madaxda shirkadda Aamin Taylor ayaa ka warbixiyay adeegyada ay bulshada u qabtaan iyo tirada dhalinyarada ah ee shaqo abuurka u sameeyeen.
aamin jeelar sida idin sheego kale waxay kaalin weyn ka qaadataa ardayda bogdifaacashada ama qalinjabinta dhan walbay ahaataba waxayna aada ugu saxdaa dhankooda isteelka weliba ayagoo si degdega ugu sameynayso weliba si khaasa waxay aamin jeelar m b yani ugu shaqaysaa dhalinta ayaa hadda gacaanka ah weliba ayagoo jooskooda ugu shaqeynayso dal walba ay keensaan ugu shaqeynayso wallaahi tirada ka shaqeynaysa waa tiro gaaraysa ku dhowaad laba iyo toban ruux waaye hadda gadaal waxaa ugu soo darnay ilaa ku dhawaad lix ruuxa ku soo darnay waxaana wallaahi way jiraan dhalinyaro fara badan joogto oo yacni jaamacadihii soo dhameeyey oo wakhti fara badan soo bixiyey oo juhdi fara badan soo bixiyey haddana ka howlgala ii sheeg aamin taylor oo xagga dabaarka qaabilsan oo tuliinka qaabilsan maadaama hamigeeda ay ahayd in yacni takhasku socday mise hamigoodu ahaa waxbarasho jaamacadeed ay ahayd heerkeeda sare haddii ahaa la dhaqaatiir haddii noqon la injineere balse maanta way u suurgali weysay hamigoodii rajadoodii balse waxay ka doorbideen in yacni harqaan ay ka shaqeeyaan balse imaanan yacni niyo jebin waa ku dhiirigelin in wax walba ay yacni markaa dunida step by step ee tahay isbedelayso marka waa kaa waana soo dhaweyn niyaddana ugu dhisnay insha allah waxaa rajeynaya in waddankeena sidaan isku bedeli doono soomaaliya shaqa la-aantan yacni ay sheeganayaan ardaydii ka aflaxday iskuullada mise jaamacadaha insha allah bedel khayrqa uu keeni doono qaar ka mid ah dhalinyarada fursadaha shaqo loo abuuray ayaa ka mahadceliyey ana waxaan qabtaa maaragtay qaybta aniga tuliinkan oo xilsaaranahay oo dharka noocyadeeda maaragtay shaarar sida ahaato saraawiishoo kaleente khamiisyada fudshaarida iyo maasha allah xitaa suuduudka waa la tolaa oo maaragtay dhallinyaro iyo maaragtay macallimiin tolaan aan joogaan laakiin aniga intaasa u xilsaaranahay wallaahi no maasha allah dhallinyaradayna maaragtay waxaan dhihi lahay maaragtay farsamo inla wax la barto way fiican tahay haddaana maarata camal a haynin maarata inaad yacni aad baratid maarata way fiican tahay oo sacnadan oo kaleento sida harqaanka oo kaleento iyo farsamooyin fara badan oo la barto aad jirto marka waxaan dhihi lahay maarata wadankiina maarata wax kasoo saarto maarata wadankiina shaqo ku abuurto sidaasaana qurux badan sooma qof walba oo wadankiisa wax ku yeeya ha no maasha allah niyow aniga waxaan bilaabay maaragtay gii maaragtay bishii saddexaad adiga aan bilaabay maaragtay maasha allah maaragtay ilaa maaragtay aniga dhalin noonama timaado sababtoo aniga shaqaalaan ah soo maaha marka qofka dhalilku timaanayso maaragtay qofka booska waaye wixii maaragtay oo wanaagsan iyo maaragtay wixii maaragtay ilaan qof bilaadan ah wax waan qaldi karnaa waxna waan sixi karnaa marka maasha allah laakiinse sideena kaleento aad u weyn waan ku faraxsannahay shaqadaan haheeyo maasha allah